markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaa muqdisho kasoo diyaariya xasan kaafi qoyste waxaana dhegeystayaal inaga xasuusinaa in barnaamijkan shalay lasii duubay
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno sababihii keenay burburkii ku yimid shirkii maalmihii ugu dambeeyey muqdisho uga soconayey madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka hirgalaan doorashooyin wada oggol ah waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaanada kale ah maxamed xasan idriis maxamed geney iyo maryan axmed haaruun oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale yuusuf xasan mursal iyo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo iyaguna ka mid ah hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horraysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan maxamed geney sidee u aragtaa shirkii muqdisho gaar ahaan xerada afisooni uga soconayay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inuu fashil ku soo dhammaado oo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyo inay iyagu ka dambeeyeen fashilka waa mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed meel walba joogto waa salaam haya horta fashilka adiga aad sheegaysid keliya waxaan ka maqalnay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah fashil annagu maana ogeyn madaxdii shirkaa ka qaybgalhayay waxaa noogu wardambaysay annaga in nacam marka dad ay arrimahaas ku haystaan way adag tahay in hal maal lagu soo gebangabeeyo dadkuna ma tabayn hal maal in lagu soo heshiyo laakiin waxaa la tabahayay in wakhtiyo badan la qaato laisku laalaabto maalintii ugu horreeyey kulanka dhacay waa tii waxba laisku gaari waayey oo ay noqotay madaxweyne qoorqoor inuu galmudug tago arrimo dastuuri asagoo ku qasbanaa la sugo laba maalmood shirkii markii laisugu soo laabtay shalay toole waa laisku mari waayey waxaa laisku afgartay madaxduna isku afgarteen annagana naloo xaqiijiyey in maadaama ay ismari waayeen dib laiskugu soo laabto qof walbana qaybtii asagu markaas talada la lahayd uu dib ugu laabto bal neefta dib loo laqo oo lasoo tashto waxaa noo xigtay toddoba daqiiqo markii shirku soo dhammaaday toddoba daqiiqo in wasiirka warfaafinta dowladda federaalka uu shir jaraa'id qabtay marka shirku ma fashilmin laakiin dhinac fashilaadda ka shaqaynaysa ayaa baxday dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa shirkaasi in haddii uu hadda kadib fashilmo ee dowladda soomaaliya ay asal u tahay dhammaadna u tahay waa tahay xildhibaan maryan haaruun isla su-aashan haddaad ka jawaabto waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan maadaama kurbo badan ay hayso ummadda soomaaliyeed culays badanna ay saaran tahay ayna ka sila yihiin masiirkii ummadda soomaaliyeed dhinacuu u socday iyo dhinacuu ka yimid haddaan su-aashayda dhexgala markaan fashilka waxaa u sabab ah raggii intaas u soo maraayay maanta markii meel laysugu yimaado kii februari ahaa waxay usoo dirsadeen golo wasiirre waa diideen kii ka horreeyey ayagaa keeneen boqoliyo kowga kii dambe oo inta laysugu yimid waxay yidhaahdeen maba la fadhiisanayna waa madaxweynaha waxaan ka gadaal ka maraynaa raggii ahaa international communitiga international communitiga ay sheegayaan intay warqad rabitaankooda ah safaaradda warqad intay soo qaateen ee madaxweynaha ballan ka samaysteen ay la fariisteen ay dheen madaxweyne mana ogolaatay inaan waddanka safiir ka noqonayn warqadda ma naga ogolaanaysaa markaasuu yidhi nacam hadduu diidi lahaana waa bixi lahaaye raggaas raggii daba fariistay oo meesha gadaashooda galay mustaqbalka laga sugaayay inay soomaali meel uga soo baxaan ani maba arkaba haddana waxa fashil ka sameeyey waa ayaga madaxweynayaasha maamul goboleedka puntland iyo jubbaland midda kaloon ku darsanaya waxay tahay xataa waxay awoodi waayeen ciidankii annaga noo taagnaa oo annaga noo dagaalamaya oo dhiigooda huraayay bay waxay yidhahdeen annaga ciidan soomaaliyeed nama waardiyeynaayo waxaana waardiyeynaya ciidamo ajnabi ah raggii masiirkii dalka soomaaliya intaas ka arkay maanta uma malaynaayo in ay yidhaahdaan dalka horaha u socda waa mahadsan tahay yuusuf xasan mursal haddaan kuu imaado fashilkan sidee ku yimid muddo bilaha la joogay muqdisho intaas shiraraa socday yaase fashilkan ku eedaynaysaa bismillaahi araxmaan araxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo samaha jecel meel kasta ay joogaan ayaan salaamayaa shalayto gelinkii hore shirka wuxuu ku socday yadidiilo wanaagsan annaga waan kor joognaa waan joogtaynaynaa dushaan ka eegaynaa kala socnaa subaxii gelinkii hore ee shirka wuxuu ku socday jawi wanaagsan waxaana laga hadlay yaa ka qaybgalaya sideen u ballaarinaynaa maxaynu samayn karaynaa mar haddii xalkii soomaalida ee aan ka hadlayno miye- ma- yaa wax ka qaba in maaragtay shirka la ballaariyo sidaasaa qada lagu kala aaday markii arrintu gaartay hadalladuna ama dooduna ay noqotay mid adagoo taagtaagan ay noqotay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee wuxuu soo xiray shirkii wuxuu yidhi aan soo kala nasanno wadatashi aan aadno ciddii u baahan aan isku soo noqonno ee wakhti kan xiga ayuu yidhi isla markii waxaa dhawaaqay dube wasiirkiisii warfaafinta ayaa dhawaaqay sida xildhibaanku uu ka sheekeynaya ayayna sheekadaa ee u dhacday runtii sideedana mas-uuliyaddu dhexda ma taallo xasanow soomaalidu wax badan bay isku dardaraan ma ogtahay looma baahan in wax laisku dardaro fashilaad dhinacooday ka timid warka dhiilada xun watay na iyagaa bilaabay oo wasiirkiisaa ku dhawaaqay dube mahadsanid ansiyo salaamullah soomaalida waxaa tidhahdaa nabaraad filayso naxdin ma laha Eh, waa iska caadadii soo socotay waad og tahay shirkan iyo socodkiisii seventeen sebtembar laga soo bilaabo nidaamaa lagu heshiiyey toddobiyo tobankii sebtembar nidaamkaas lagu heshiiyey heshiis caadi mayn xataa heshiis sharciba waa baarlamaankaa la geeyey oo la maalmariyey marka waa sharci anigu ma u aqaano horta heshiis waxaan u aqaanaa sharci la baasgareeyey oo toddobiyo tobankii sebtembar la baasgareeyey in lagu dhaqmo lagu gala doorashooyinka annaga haddaan xisbiyada nahay waxaan u ololeynaynay doorasho toos ah oo ay hogaaminayso xaliimiyanay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan nasiib darro bahashaas qalloocan ee dadban ee ay dhexda kaga taalo sidii dexdigtii ayay go'aansadeen dadka maanta isku haysta shirka fashilmay Eh, waxaana keenay shuruudaha in la fashiliyo doorashadii tooska ahayd fashilaadaan mid kalea ka horreysay waxaa la fashiliyey doorashadii tooska ahayd ee loo soo shaqogalay ee dalkan loo diiwaangeliyey nidaamka xisbiyada badnaa fashilaadaas la fashiliyey doorashadii tooska ahayd ciddii keentay in la fashiliyo taas oo tan la qaato ayaa fashilisay tii shalay dhacday waa iska caddahay waa la hogaamiyayaasha labada maamul goboleed waxaan leeyahay laba- hog- labada hogaamiye maamul goboleed ayaa mas-uuliyadda leh shalayna soo bilaabay maxamed ganey maxaad kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isku mari waayeen taasoo fashilka keentay Eh, waa mahadsan xasan qodobada la isku hayay qodobo bannaanka taaganay ahayn ishu gobolka gedo waxa laga yeeli karo oo madaxweyne farmaajo uu leeyahay gobolka gedo waa jubbaland uu ka tirsan yahay kamana tirsano anaa maamula halkaan ka maamulaya iyo uu leeyahay somalilan ishugeeda oo ah in oday cabdi xaashi la yidhaahdo gudoomiyihii baarlamaanka aqalka sare ahaa ummadaasna eh, odaygii ugu sarreeya ah xil ahaan iyo muddo ahaanba in eh, kaalintiisa la siiyo iyo in laga hadlo eh, maxay aheeto doorashada amniga doorashada yaa maamulay maadaama madaxweyne farmaajo aan aragnay niman madaxweyneyaal ah midna asagu xilka ra-iisul wasaarnimo u magacaabay siyaasada soomaaliya kusoo daray midna xilka madaxweynimada ku wareejiyey ayagoo faraxsan uu habeen guri ku weeraray maalintiina annagana weeraray mas-uuliyaddaas waa naqaanaa meeshay ku dhammaan karta mas-uuliyadda amniga in laga hadlo madaxweyne farmaajo wuxuu kusoo koob wuxuu yidhi waxaad samaynaysiin markaad u diyaar garowdiin erayadii iyadoo la kala badbadeyn 17 sebtembar aan waxba aan laga hadlayn markaad u diyaar tihiin inaad saxiixdiin aan wada hadalna ku dhahay shalay dhan warkiis meesha taagnayd haddaan waxba laga bedelayn oon su-aal ka taagnayn war maxaa keena oon isku haysanay baa horaanba dhaqan gelin lahayn marka aqliga saliimka ah wuxuu sheegayaa waxa meesha keena efesiyoni inaan iskugu nimaadno waa inaan aan rabno eraye ka soo laabtay inaan ka wada hadalno ayna caddayd madaxweyne farmaajo ayaa diiday erayadaas in laga wada hadlo gebi ahaanba iridiidana soo xiray maryan haaruun maxaa is leedahay waa laysku afgaran waayey qodobada adaa abaarta bismillaah midaan kuu sheegaya horta ee, markan aad maqlaysid fashilaa dhacay because fashilku wuxuu u dhacay saddexdii heshiis heshiisyadii laysku ogaa in la saxiixo baa laga soo bixi waayey okay number one waxyaabaha ay raggan Ah, labada ah oo maamul goboleedka deni iyo axmed madoobe ay wataan ma ahan wixii ku saabsanaa sebtembar 17 iyo february 16 heshiiska meel walbana haddaad maqashid waa in laysugu yimaadaa labadaas la saxiixaa gorgortan ma la geli karo waxaa lagu yidhi ciidanka ha laga saaro taliyayaasha waxaad arkaysaa bariire maalin dhaweeta dagaalkii weynaayo ka dhacay oo lagula dagaalamayay shabaabka waxa ku dhintay waa wiilasheennii ahaa ciidanka iyo taliyayaashii horkacayay maanta hadduu yidhi taliyayaasha meeshaa laga bixiyo macnaheedu waxay tahay midhaa wuxuu ka dambeeyaa baan u malaynayaa inuu la adeegtaan jeclahay maba ahaba nin ciidan u soo jeeda laakiin waa nin u soo jeeda dalka inuu dib u dhaco midtaasaan kaa leeyahay midda kale wuxuu yidhi eh, guddoomiyaha ee aqalka sare waa inuu kasoo qaybgalaa gudoomiyaha shaqo kuma laha gudoomiyaha hadda gudoomiya maba dhihi karaba because gudoomiye wuxuu ahaa intuusan soo gelin madasha ilaa hal title inaad lahaatid waa markaa baarlamaanka tahay shirkan waxaa isla leh maamul goboleedka iyo gobolka banaadir prime ministerka iyo madaxweynaha heshiiskan wuxuu ahaa 17 September iyo February 16 maadaama taas ay jirto waxyaabaha maalin walbaba ay buug iyo qalin intay qabsadaan intay xafiiska ayagoo fadhiya oo shir la galabay banaanka intay u baxaan baa qoladii oo ajaaniibta ahayd oo ayaga wax u soo yeerinaysay baa waxaa laleeyahay eragaasaa lagu sii daro dadaan ayaga tashadanaynin oo loo talinaayo dalka ma hogaamin karaan yuusuf haye ee waxyaabaha la isku mari waayey ee waxaa ka mid ah waxyaaba aad muhiim ugu ah sidii dalkan doorasho ugu dareeri lahaa sida aad la socto qodobka sagaashani koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ee dalkan u yaala madaxweynuhu mudaxileedku sideedii februari ama toddobadii februari aan dhaho weliba toddobadii februari ayay ka idlaatay wuxuu xafiiska maanta joogaa asagoo madaxweyne maandhiitaysta aan ahayn ayuu lixdan maalmood maanta isla hadlayna uu fadhiyaa afar sano oo kontraat ah oo soomaali siisay ayuu qabay xildhibaanadan kaasoo kale afartaasay qabeen sidee marka adigoo aan madaxweyne sharciyad haysana aad ciidamadii u amraysaa oo aad u maamulaysaa doorashadii time frame aan lahayn macnaa wadda xalaq mareena oo mugdi ah miyaynu ku soconaynaa waxaa jirtay marka in la koobo awoodda madaxweynaha inuu qoro warqad lagu koobayo awooddiisa awooddiisa lagu wareejinayo wax ugub ahna ma ahan madaxweynihii asaga ka horreeyey ayaa sameeyey oo hadda nooloo markhaatiga noolo adig aad weydiin kartid ah in awooddaas la koobo awoodda madaxweynaha la koobo february saraakiishii amarka bixisay ee tiri ha la soo laayo madaxweyneyaasha iyo siyaasiyiinta iyo dadka nabadgelyada sida nabadgelyada ah dareenkooda ku cabirayay xaaladda hubanti la'aanta dalkooda la geliyeyna ma aragtay ishee ka bannaanbaxayay dadkii yidhi ha la soo laayo cid doorasho ku aaminaysa malahane waa in iyaguna xilka laga qaadaa waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa cabdulaahi maxamed aadan maxaa kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu isku mari waayeen waxay ahayd in laga wada hadlo heshiiskii sharciga ahaa ee la baasgariyay baarlamaanka uu meelmariyey ee toddobaiyo tobankii sebtembar iyo guddigii farsamo ee lix iyo tobankii bishii february bay dhaba go-aanka ay soo saareen in la saxiixo la meelmariyo ajandahu intaasu ahaa wax kow oo laba oo saddex loo la raacin kara ma jirin total waa xirnaa ajandaha waa xirnaa labadaas qodob ayay ahayd in laga doodo si technical ah looga doodo laguna heshiiyo saaxiibadaas labada oday oo maamulayaasha ka ah labada maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland waxay keeneen conditions ka badan sebtembar wax la saxiixay waxay keeneen kuwii hore ayagoo fulin waayey ay kuwa cus soo saarsadeen oy hor keeneen shirka ay keeneen taas waxay keentay marka inay dhahaan dalkan keyos ha galo xildhibaan maxamed geney marba haddii uu natiijo la-aan ku soo idlaaday shirkii muddada dheer muqdisho uga soconayay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah halkee meesha iminka la jooga looga dhaqaaqayaa adiga ra'yigaaga shirka horta ma dhammaan mana fashilmin dhinac ka mid ah shirka isaga baxay taas ayaan aaminsanahay mana lagu kala tegahay soomaaliyana waa inay doorasho ka dhacdaa shirkanna waa inay wax ka soo baxaan sandulli waay madaxweyne xasan sheekh ere uu sheegay aad buu muhiim u ah madaxweyne farmaajo wuxuu u baahan yahay eragaas inuu si fiican u dhuuxo wuxuu yidhi maxamedow filladaa ka soo bixisay afasoniya joogtaa meel ka fog ha geynin muhiim waa inuu fahmo madaxweyne farmaajo muddadiis waa dhammaatay gebgebtan iyo qaraska tuurnimada iyo kiiska waalka it will never work ma ahan ma shaqaynayso dadka soomaaliyeedna waa inay fahmaan sideeda inta hadda fursadda ay haystaan lixdaas qof oo meesha ku jirta ayay xaaladda kooban tahay ayay talada laftigiisana qayb weyn kaalintiisa ay kasoo muujinaysaa oo ka siinaysaa waa inaanu fursaddaas iska baabi'inin xalana lagama bixi doonee wax ha looga baxo heshiis asaga ugu yaraan wax uun ku sheegto ha looga baxo inta looga bixi lahaa heshiis ka duwan oo asagana aan waxba ku sheegan karin taariikhdana ay meel uga qornaan doonto kambala accord horay usoo gashay madaxweyne farmaajo asagoo madaxweyne ah dal kale akoord yayn taariikhda u gelin waa digniin shirkaan ma fashilmin ayagaa ka baxay xildhibaan marir haaroon xaaladdu markay meesha hadda arkaysa ay taagan tahay maxaa xigi kara waxaa xigi kara shirka waa fashilmay ma fashilmin waxa waaye waa dhuudhuumasho aan cayaarna waaye madaxweynaha shirka ma uusan fashilin hadduu fashilinayana intuu baxo teendhada tago afar maalmood uu fadhiyo ayagoo xamar jooga ay yidhaahdaan annagana unka dhabar ka marayna madaxweynaha idin casumin nama casumin unkaana casumi oo noo soo fidiyey macnaha dalka siday u maamulayaan asagaa yidhi hadda waa filaayay madaxweynaha markuu yidhi fashilaad madaxweynaha maana wasiirka markuu yidhi fashilaadaa timid inay dhahayaan ayagan opposite fashilaad ma imaanin shalay wuxuu yidhi madaxweynaha warqad u diray oo casumaad ah inuu shir ka soo qayb galaan asagana ma dhihine un-kaana yiri macnaha always dhinaca markay lasoo saaro dhinaci kaleeta ayaga noocaasi awalba ka samaysnaayeen laakiin midaan kuu sheegayaa fashilaada laguu sheegaya dad baa waxay isku qaldaan xasan sheekh waagiisii waxay ahayd wuu dhiibay xilka waa wareejiyey yes xilka waa wareejiyey because waxaa loo sameeyey madal madasha markii loo sameeyey baarlamaanka sida lagu dilay oo la yidhi iska dhig baarlamaanka meel cidlo ah buu soo istaagay laakiin hadda institutionkii o dhan aa wada shaqaynaya xildhibaanka wuxuu yidhi kambaala akoor in la geeyo iyo meelahaas ha ku riyoonin shalayto sidaan ahayn maanta ma nihin maanta waa dhisannahay waa mahadsan tahay yuusuf xasan tallaabadan tan xigta maxay tahay horta sida aan warka ku hayno ama macluumaadka la xiriira waxyaabihii shalay ka dhacay shirkii ka socday afisyoone waxaa weeye baaritaan baa socda hadda oo waxaa la baarayaa cidda shirka fashilisay iyadoo shirka nabad lagu soo xiray oo wadatashi in qolo kasta ay aado lagu soo xiray ayaa waxaa hadlay maxay ahayd iisheeg wasiirkii warfaafinta dube ayaa hadlay oo sheegay inuu shirku fashilmay meesha laga aadayo waa meel aan la garanaynin ilaahayna ma dhaho dadaallo ayaa socda oo la isugu soo jiijiidayo oo la rabo in maaragtay iisheeg taladii soomaalida dhexdeeda lagu soo celiyo cabdulaahi sida aad og tahay shirar hore ayaa sidan oo kale u burburay shirkanna wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey ee soomaalidu ka dhursugaysay waadna aragtaa qaabka uu ku soo dhammaaday halkee meesha iminka la jooga laga aadayaa hadda meesha laga aaday waa sahlanta waxay rabeen way joogtaa iyagu iyagu waxay rabeen way- way taagan tahay oo ah dalkan inuu chaos galo in ciidamada la kala diro tali- ee, waxaa dhacay 91kii saad u maqasheen waa kelmaddaasaan raacinaya bliis 91kii waxaa dhacay nin mas-uul ahaa ayaa wuxuu yidhi markii dowladda maxamed siyaad dowladda dhex meesha ka baxday wuxuu yidhi ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed jabhadaha ha isu dhiibeenuu yidhi jabhadaha ha isu dhiibeen typically ra'yiga ay labadan nin hadda wadaan waxay leeyihiin ciidamadii eh, saraakiishii qaranka ee hogaamiyaasha ciidamada ahaa ee amniga qaabilsanaa kulli ha la kala diro waa mucjizo waa yaab waxaan la qaadan karin waa unacceptable meesha la aaday waa very simple dalkan wuxuu leeyahay constitution constitutionkaa loo celinayaa dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno waxyaabaha keenay fashilkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee muqdisho uga soconayey dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka dhacaan doorashooyin la isku raacsan yahay waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan maxamed xasan idriis maxamed geney xildhibaan maryan axmed haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale yuusuf xasan mursal iyo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo iyana qayb ka ah hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka aan u soo laabtay barnaamijka sida aynu ognahay shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa gadaal ka taagnaa oo dhinacyada isku keenayay beesha caalamka marka haddii labada dhinacba ay isku fahmi waayeen ajandihii shirka looga hadli lahaa maxay noqonaysaa tallaabada xigta ee beesha caalamka aan siiyo xildhibaan maxamed geney Ee, tallaabada beesha caalamka maalin maalinta ka dambaysa the more soomaalidu ay heshiin waayaan the more united nationka awooddeedu ay sii kororto oo awood kale lasoo siiyo sababto ah dunida mas-uuliyad ayaa ka saaran dal inuu iskiisa isku burburiyo dadku ay is- ay isku gardaroodaan dunidu waa waxay u taagan tahay inay ka hortagto qaramada midoobey waa sababta ay awood uga leedahay dadku waa inay fahmaan ee, etoobiya dagaalaa ka dhacay beel caalam oo eh, security council oo etoobiya u fadhiista ma arkaysid talaa loo jeediyaa sababta keentay ereyga beesha caalamka iyo xajmigooda meesha uu la egyahay dalkan eh, saamiga ugu weyn ayay bixiyaan si dowladnimada soomaaliya ay u dhammaystiranto wax kaloo ka weyna kama lahan oo aan ka ahayn ummadda soomaaliyeed inay iskooda u istaagaan marka dadka bixinaya labaatanka kun oo eh, amsunta ah ee ma- farmaajo hadda madaxtooyadan sharci darrada uu ku joogo haddii maanta laga soo saara uuna joogi karin oo meel walbana jooga mushaaraadkooda bixinaya beesha caalamku kaalintooda mar walba waxay soo kororaysaa ay soo kor u soo kacaysaa marka ay siyaasiyiinta soomaalida isfahmi waayaan hadda xalitoole waxaan rabaa inaan dadka u sheego nimanka saaxiibadeenna ah ee dowlad goboleedyada kaleeto anugu ma jeceli inaan mar walba afka qofka lagu soo dhifto laakiin wax markay taageen waa laga maarmaan saaxiibadeenna inay waxaad moodaa qayb ka ahayeen een, een, mashruuc farmaajo waday oo ah extension inay fududaynayeen sababtoo ah qaarkood waxay u diyaargaroobeen subaxdii saaka ahaa inay baxaan beesha caalamka xalaytooda iskugu wacday saddexdooda dadkanu kama qarsoon waa ogyihiin waxaana loo sheegay inayna bixi karin qofkii baxana uu noqonayo asaga uu qaadan doono dembiga ka dhashay kala taga dalka soomaaliyeed maryan haarun dhexlo su-aasha beesha caalamka yes waa jirtaa way joogaan wadanka laakiin beesha caalamka haddaysan samaynayn waxaa keliya ku qoys qaadataa nicholas hayson oo ka socda qaramada midoobe la saaray riisanka loo sameeyana wax kale ma ahayn awoodda iyo haddii qof qaramada midoobay safiirada waxaad adinka u taqaanaan international community-ga grubadaasoo dhan haddii wax ka baxsan xuduudoodii ay noo soo dhaafaan inaan xaq u leenahay wadan jira xorriyad haysta adduunkana laga aaminsan yahay inaan nahay marka hore dadkii kasoo horjeeda waxay leeyihiin mucaawanaan u baahannahay mucaawinadaan nagala goosanaya mishaarkiaa la goosanaya annaga qofka mishaarkana siinaya waxbuu noo dhaafsanaya asxaan wax wax kugu siinaya malaha nin walbo godkaas ku jirood aragtidna interestu annaga naga leeyahay waa wuxuu meesha ugu jiro alloora interestigooda ayagana weynayaan annaga laakiin nalama gumaysanayo gumaysi ma nihin haddaad u aragtid kuwan maxaan dhihi lahaa amison dadkay waardiyeeyeen ciidamo badanaan leenahay oo hadda meel walbaba cadowga naga celiya laakiin inta yaroo ku taamaysa inay international community dhabarka ka galaan absolutely ma accept garaynayno ma accept garaynayno ma accept garaynayno yuusuf haye kaalinta koowaad ee beesha caalamka horta ay qaadayso xalay ay bilowday waa socotaa haddii ay taa shaqayn weyso beesha caalamka tallaabo kale ayay qaadi doontaa oo ah in haddii la ogaado cidda fashilisay shirkii shalayto maalmahan ka socday magaalada muqdisho iyo in ay tahay cidda diidan in dalkani uu aado doorasho xor iyo xalaala si marxaladan kale guurka looga baxo beesha caalamku tallaabo adag ayay qaadi doontaa cunaqabatayn ayay maaragtay ii sheeg soo rogi doontaa mid guud iyo mid shakhsi ahaaneed ayay soo rogi doontaa spoilers ayay dadka qaar ay noqon doonaan qaswadayaal ayaa maaragtay la calaamadayn doonaa soomaaliduna ay markaas ay fahmayaan dalkan la iskuma haysto inuu madax bannaan yahay laakiin dal mushaarkiisa xitaa iska bixin kara maaha dadku horta waa inay taa fahmaan maxaan aniga u joogaa oo aan kuu caawinayaa haddii aan beesha mar haddii lagu biilayo waa lagu xukumayaa adeerow dalkan adigaa iska leh safarantigiisii waa madax bannaan yahay bad iyo cir iyo dhul iyo xuduudo ayuu leeyahay laakiin anigu maxaan halkan u joogaa aniga waxaan halkan u joogaa in soomaaliya cagaheeda isku taagto in dowladnimadii soomaaliya ay shaqayso dadku doorasho xur iyo xalaala ay ka dhacdo ayaan anigu kuu caawinayaa maasantahay cabdulaahi maxay noqonaysaa tallaabada beesha caalamka mar haddii shirki la isku fahmi waayo bismillah beesha caalamku waxay u jeedaan practically wixii soo dhacay waxaa shirarkii dhacay inta jeeral isugu baaqay kulamadii baaqday muddooyinkii ay baaqdeen sababahay u baaqaneen cidda mar walba la wacayay loo wacayo kasoo qaybgala lahaa kundishin iska watay markii u dambaysay ciidamada la soo galay eeraboorka muqdisho ayagoo ciidamadu qaab dagaal ku socda aamini waayey caasimadoodii dalka aamini waayey hoosta ka galay ee ciidamada amisom hoosta ka galay kalsooni darrada noocaas ay hayso ee labada qof ah waa ujeedaa beesha caalamka garsoorku waa sidee qof uu u garto iyo siduu sharcigu yeelo garsoorku wuxuu noqonaa inta yar iyo inta badan wadar iyo waaxid keeba waalan gartu way muuqataa inta badan ra'yiga waxay isku raacsan yihiin ciddii ka hor timaada ayaa ah kuwa sboilerska noqon doona kuwa safarada laga xidhi doono xildhibaan maxamed geney inkastoo baarlamanka soomaaliya uu wakhtigiisu dhammaaday haddana muxuu noqon karaa doorka baarlamanka kaga aadan khilaafaadka hareeyey arrimaha doorashooyinka dalka horta baarlamaanka waxaan rabnaa walaashay aniga hal golaan ka tirsana baarlamaanka federaalk ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa laba gole golaha aqalka sare oo hadda iyadu afkeeda ay ku inkiraysay ay diidayba gudoominihiis hataa ay meesha ka saartay waa baarlamaan iyadu ay ka mid tahay horta gudoomiyihii baarlamaankaas way diiday baarlamaanka laba garboodu ku haadaa ama ku duulaa garab ka mida meesha laga saaray dowladnimadana rabitaankaaga ma ah baarlamaanka waxaa ka harsan mid farmaajo ay isku shushubtaan oo anigana aan ka tirsan oo markii la rabana iridda laga xiro markii la rabana loo furo xildhibaanada la rabana loo diido aragtidood ka duwan tahay anigaan ka mid ahay baarlamaan ma ahan kaas waa koox gaara oo sheeko taqaano sharciyad haddaan ka hadalno laba unbaan dadku ay biniaadamku ku heshiiyaa ama sharciyad ama common law wax la dhaho biniaadamku ay isku fahmi karaan sharciyadda noo qoran waxay sheegaysaa qodobka lixdan iyo koowaad qodobka lixdanaad ee sharciyaddaas noo taalla afar sano ayay nagu astaysan tahay aniga walaashayda iyo baarlamaankeenna afartii waa naga dhammaatay waxaa noo soo haray waa common lowga ummadda soomaaliyeed inaan iskula laabano aan fadhiisano waana midda dadku ay ku heshin jireen baarlamaan wadda uga furan halkan ma jirto aansiiyo maryan haaruun horta waxaaba nasiib darro ah in xildhibaan golaha shacabka ka tirsan agtayda uu fadhiyo uu yidhaahdo annaga doorkeenna waa dhammaaday waaba nasiib darro waa midda koowaad midda labaad waxaase iiga sii daran albaabadaa nagala xirtoo ciidana nala hordhigana waa leeyahay isaga haddiiba albaab lagaa xiranaayo mishaar aad qaadanaysid ninkii qalad galo sharciga wadanka sharciga hogaamiye haddii sharciga loo dhaqmay waxaa lagu tusinaya wadanka inuu sharci ka jiro qofkii baarlamaanka oo furan ku xadgudbana in sharciga wuxuu yahay la marsiinaayo susbana laga dhigaayo maalmihiis ay soo dhammaanayaan hadduu rabo inuu ku soo laabtana xoog uusan wadanka ka shaqayn inuu sharci ka shaqeeyo horta middaas waa midda loo sheegay albaabadaa nagala xirta waxaa loo leeyahay midda labaadaa kuu soo hartay meeshaan laba wax u kala baxa ma laha baarlamaanka waa hal baarlamaanka weli awoodiisa waa shaqaynaysaa hadduu ku soo noqdana waajibaadka iyo mas-uuliyadda naga saaran baan gudanaynaa dalkan horuu u soconaya yuusuf xasan si kooban doorka baarlamanka ee ku aadan khilaafkan iminka jira arrimaha doorashooyinka uu ku leeyahay baarlamanka soomaaliya
bismillaah xasanoo wax door ah oo baarlamaanka labadiisa aqal ee federaalka ay arrintani ku leeyihiin ma jirto labada aqal ee baarlamaanka aqal hoose iyo aqal saraba waxay mudaxileedkii dastuuriga ahayd ka dhammaatay toddobaiyo bishiisii diseembar ee kol hore sanadkii aynu soo dhaafnay dabcan way joogayaan xafiiska in ilaa iyo maaragtay baarlamaan kala imaado laakiin sidoodaba ma gaari karaan heshiisyo caalamina kama hadli karaan qaraaraad caalami ahna kama hadli karaan sideedana baarlamaanka waxaa ka dhameeyey mudaxileedka ka dhameeyey hadda laga dheehan karaa saddex dhibaankuu sheegay qodobka lixdanaad ayaa laga akhrisanayaa baarlamaanka mudaxileedkiisa december ay ku ekayd waa dhammaatay salaamullah doorka baarlamanka wakhtigan waa mid caynkee ah waa mahadsantahay xasan waxa waye sebtembar waxaa la gaaray heshiis sharci ah oo baarlamaanka uu baasgareeyey oo lagu baasgareeyey in hay-adaha dastuuriga ee dalka ka jira ama heer sharci dejin ha noqoto ama heer fulin ha noqotee inay sidooda u shaqaynayaan si official ah ay u shaqaynayaan ilaa laga gaaro kuwa bedela ayaga ama ayaga dib ugu soo noqdaan taasaa ah midda u baarlamaanka u fasaxaysa automatic inuu shaqadiisa sii wadanayo ilaa uu baarlamaan bedela uu ka imaanayo sidaa darteed baarlamaanka saacadda laga bilaabo ama maalinkaas laga bilaabo hawshiisiiba wuxuu dhex jiraa howlihiisa caadiga buu wadanayaa wuxuu soo saarana waa sharci xildhibaan maxamed geni xalku muxuu yahay sideese dalka doorashooyin wada ogola ay uga dhici karaan wuxuu ku gaari karaa runtii madaxweynaha mudaxileedkiis dhammaaday inuu candhuufta dib u laqo meesha dalka uu marhayo inay halis tahay uu fahmo waxaweye laba biyo hoostooska soo haraajiy hirar waa u dhaxayaan waase laga heshin jiray haddii wax uu tabahayey ay shaqayn weysay inuu soo dego u tanaasulo maskaxda tanaasulka saxda ah uu tanaasulo ee aan ahayn tii la sheegay oo ah labadii magac inuu igu qabso mid uu iiga tanaasulo inuu run u tanaasulo doorasho inuu dadka kala dhex doorasho dad kala dhaxaysa inuu galo inuu ogolaado xerada afsiyoon inuu kusoo laabto uuna muujiyo odaynimo odaytinimadii uu sheegayna uu muujiyo boqol soddon iyo shantan ka mid noqon doonaa uu yidhi ereygaas inuu maanta u badbaado ayaan ayaa dalkan doorasho ku aadi karaa laguna badbaadi karaa doorasho loo dhan yahay loogu geli karaa haye xildhibaan maryam haaruun xalka wuxuu doorasho aan ku aadi karnaa awalba tanaasulka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa lagu yaqaanay waxaa la socdana madaxweynaha keliya ma ahan hawsha waxay u taallaa mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo dhan laakiin waxa sii jeeda waa labada maamul goboleed waxaan dhihi lahaa biyo hoostood yaysan fiirinin danta ayaga daaha gadaashiisa looga soo yeerinaya yaysan fiirinin ha u turaano dalka iyo dadka waxaan leeyahay deni iyo axmed madoobe arintooda arinta dalka iyo carqaladaynta lagu hayo ee daaha gadaashiisa loo taagan yahay maalinba mid ula soo baxayan waa ka dhammaatay maanta shaati buluug iyo shaati cagaarba hadday sheegeen diyaar waxay u yihiin doorasho laakiin maslaxadii doorashada lagu geli lahaa haddaysan keenin waxaan leenahay constitution xoog leh dalka horuu u socdaa haddayna soo raacaanna weelkam haddayna soo raaci waayaanna baarlamaanka bankaa lagu kala baxaa aansiiyo yuusuf xasan sideedaba xasanow ee soomaaliya hanaanka doorashada xilligan ay aadayso kii ayay ku heshiisay waa sebtembar waxayna ku heshiisay inay aado doorasho dadban tabashooyin ayaa ka yimid dhacdooyin kale ayaa xigxigay waxaa sebtembar tabashooyinkii ka yimid in la xaliyo waa number o february wixii dhacay oo february ka dambaysay waa in la xaliyaa electoral security-ga qof walba oo soomaaliya inuu u dhaqdhaqaaqi karo u istaagi karo u tartanka doorashada laga bilaabo malaaqa ama suldaanka ergada soo qoraya ilaa iyo sanduuqa codka lagu ridayo waa in electoral security-ga uu ahaadaa mid sugan haddii la rabo doorasho daah furan oo laga wada qayb galo waxaa loo baahan yahay in dhammaan qodobada hadda aan soo sheegay la hirgeliyo laakiin madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday baarlamaankaas ayaana u muuqda wixii muddo kordhin ayaa u muuqata extension ayaa u muuqda sida aan ka warhaynana toddobaadyada soo socda ayay samayn doonaan wixii dhibaato ah ka yimaadana asaga iyo ciddii durbaankaa u tuntay ayaa mas-uuliyaddeedii qaadi doonta waa mahadsan tahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah xalku muxuu yahay sideese dalkan doorasho ku aadi karaa aad baad umahadsantahay waa saddex qodob baad iga ogolaanaysaa kow doorashadii dadbaneyd oo ay horey u doorteen maamulada inay ka dhabeeyaan islamarkaana labada maamul ee hogaamiye ee jubbaland iyo puntland inay intay idaacadaha u yeertaan brasli sameeyaan dhahaan wax alla waxaan shuruud wadnay waa ka tanaasulnay waxaanu u tanaasulnay ummadda soomaaliyeed waxaan shuruud wadnanoo dhanna waa ka baxnay sidaa darteed doorashada dadbaneed otomaatig hore wax loogu dhaqaaqo inay dhahaan oo qodob ah hadday dhici weyso taas iyadaa ay samayn waayaan waxaa furan laba opshin oo kale labadaas opshin oo kale wuxuu noqonayaa gobollada waqooyi nidaamka lagu maamulo ee doorashooyinkooda lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadii dalka oo ummadda soomaaliyed o dhan ay ku dhan tahay in labada maamulo goboleedoo kalena lagu qabto xamar doorashooyinkooda oo taas lala mid dhiga macdamaha ay caqabad noqdeen labada shacab of course waa laba shacab oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo dad dun wanaagsan leh intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaanada kale ah maxamed xasan idriis maxamed geney iyo maryan axmed haaruun oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale yuusuf xasan mursal iyo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo iyaguna ka mida hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira tan iyo kulanti dambe nabaday